kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijkeennii martida mikrofoonka toddobaadkanna barnaamijkeennan waxaa marti iigu ah yuusuf cabdi cabdulle oo ah guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellada dhexe islamarkaana ah kusimaha guddoomiyaha gobolka oo aan ka waraysanayo dhibaatada ka dhalatay fatahaadda webiga shabeelle ee gobolka shabeellada dhexe mudane yuusuf cabdi cabdulle kusoo dhowow idaacadda v o a iyo barnaamijka martida mikrofoonka waa tahay yuusuf sidaan la soconno webiga shabeelle ayaa fatahaad sameeyey oo qararka goostay wuxuuna ku fatahay deegaano gobolka ku yaala oo degmada jowhar magaalada jowharna u dhow fatahaadaasna waxaa la sheegaya in dhibaato badan ay dadka iyo duunyadaba gaarsiisay waxaad noo faahfaahaysaa intay leeg tahay baaxadda dhibaatada ka dhalatay fatahaadda webiga shabeelle bismillaah alxamdulilah marka hore aada umahadsantihiin bahda idaacadda v o a sida mar walba aa isugu mashquulisaan inaa mujtamaca soomaaliyeed meelwalba ay joogaanba up to date uga dhigtaan marka xiga sidaa ogsoon tihiin agost mid agost sometime adiga agost fourteen fifteen meelaha ayaa boqatada baarey oo qiyaastii kow iyo toban kilometer waqooyi bari ka xigta degmada jowhar ay kasoo boqotay halkaasoo runtii ahayd mid aada u baaxad weyn dhacdadii aad baan isugu taxallujinay annagoo la kaashanayno shacabka ganacsatada iyo hay-adaha qaarkood sida i c r c oo kale waxaa dhacday inay naga sii tan weynaatay oo haddana in iyadoo la xiri raba haddana dib usii boqotay bel gudaheeda overall dhul baaxadiisa gaarayo adiga ilaa toddobaatan kilometer ayay runtii waxyaalo weyn ugaarsiisay dhanka dalaga iyo livestock minaha xoolaha sidoo kale waxay barakicisay tuulooyin soddon iyo saddex aan ku xisaabinay oo iyagana runtii dadkoodii barakac qaarna degmada jowar ay kusoo galeen qaarna fafaalaheeda oo banaanka ah oo ay ku raadsanayeen meelaha doomanka oo bucket micnihii oo magaalada jowhar dibadaheeda ay ku wada joogaan qiyaastii shacabka iyo tuulooyinkaas kasoo qaxayo soddon iyo saddexda ah waa dadka micnaha qoysaska ay saameynta ku yeelatay waa kow iyo toban kun qof oo ku dar ah gaaraysana toddobaatan kun iyo ka badan shaksiyaad markii loo fiiriyo qoysaskaas iyaga marka koob iyo toban kun oo qoys oo markaa marka tirada qoys ahaan qoys walba uu ka koobanaya laysku darana ilaa dhowr iyo toddobaatan kun bay noqonayaan ha walaal intaasay saameyn ku yeelatay iyo xoolihii beerihii iyagana aan la soo koobi karayn waa tahay marka dadka si faraha badan ee soddonkaa tuulaad sheegtay ka soo cararay webiga biyihiisu ay soo eryadeen iyagu xaggey ku sugan yihiin wakhtigan aada ila hadlayso
nasiib daro qaarkood hadda magaalada jowhar oo runtii markii labaad noloshayda intaan xasuusto raashin meel quudin ah laga furo oo afar meel hadda ay ka furan tahay ayaa qaar ka mida lagu quudiyaa qaar ka midna banaaniyada magaalada meelaha biyaha aysan soo gaarin oo dhinaca galbeedka iyo dhinaca waqooyiga intaba ayaa iyagana maxay dhahayeen quudin oo aan macno badan lahayn ayaa iyagana lagu sameeyaa iyo halkaas ay ku cunaan waa tahay muuqaalo lasoo duubay waxay muujinayeen in biyuhu ay ku baahsan yihiin dhul aada u fara badan oo beeraley oo beere ah sidoo kale waxaa jira in dad aada u fara badan amisontu ay sheegayso in xerada ciidamada amison ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha jowhar ay ku sugan yihiin dadkaasi iyaguma dadka kulli ka soo qaxayba fatahaadda webiguu sameeyey
maya inta badan dadka hadda aan kuu sheegay waa uun soddon iyo saddexdaa tuulo oo koo iyo tobanka qoys ilaa toddobaatan iyo kun qofood waxa weeye fatahaadii oo keliya waxaa noo dheer colaad beeleed ka dhexaysa qabaa-ilo walaalo ah oo wada dega bariga degmada jowhar kuwaasoo iyagana micnihii haweenkii iyo caruurtii iyo waayeeladii ay usoo qaxeen dhinacan buurane ilaa inta udhexaysa aeroboortka jowhar oo xerada amisom iyo ciidanka xooga dalka soomaaliya ay base ku leeyihiin waa tahay colaadda marka ka dhacday jawhar iyo agaarkeeda ee labada beelood dhex marta waan dabcan su-aalla kaa weydiin doonaa balse arrintan fatahaadda markaan su-aal mar kale kaa weydiiyo maxaa gargaaroo idin soo gaaray xaggeena ka yimaadeen sidaro fatahaadda xaggeeda ilaa hadda waxaa jirtay oo keliya madaxweynaha markuu yimid uu baaqii international levelka uu sameeyey in hay-addii ugu horreysay oo qatar charity ahayd oo iyadana dhankii colaadaha oo aan kasii dareynay micnaha dareemeynay inay kasii ziyaadsan tahay tii fatahaada oo iyadao marka hore culays nagu haysay laakiin sida keliya meesha dariika uu noqday wadadiisa aad dareemaysid biyihii go-doona aawadiisa ayaa meesha keliya lagey karay meesha ay colaada ay saameysay ama dadka ay kusoo barakaceen colaada ay saameysay ayay noqotay laakiin wixii ka horeeyey oo qiyaastii saddex bilooda waxa keliya oo dawladda dhexe aan ka hayno waa yabooritaan konton kun dollar ay mar ku yabooreen oo soddon kun kamid ah aysan soo gaarin gobolka oo labaatan kun kamid a oo keliya ay soo gaartay iyadana micnihii deyman rely aada ugu tira badan oo haddaba micnihii haddii ganacsatada iyo shacabka iyo hay-adaha qaarkood aysan noo guntaneen in degmadan jowhar naftirkeeda biyaha kaleexintooda runtii qarash badan nagu galay xoog badan nagu galay marka labaatanka kuna dhankaas aan u isticmaalnay laakiin wax la dhihi karo oo la taaban karo oo nasoo gaaray oo dhinacan fatahaada saddexdaas bilood aan la daaraadhacaynin maysan jirin marka in gargaar aanu idin soo gaarin ma waxay ka dhigan tahay in dhulkii ay kala xidhan yahay oo aan magaalooyin magaalada jowhar iyo deegaanada u dhow ee fatahaaddu ay samaysay aan loo gudbi karayn oo ay go-doon yihiin ma sidaasaa ugu wacan mise waxaad leedahay baaqyadaasi dowladdu ay soo saartay ah in dadkaasi la gargaaro cidna kama soo jawaabin oo waxba nalama soo gaarsiin wallahi intaana hadda waan aragnay waa uun ku horgelid xaalada jirto oo keliya ayaa dhowr marna loogu yimid xubnaha dawladda cidda keliya noo timid madaxweynaha oo hal mar oo soo booqday oo isagana si dara la kulmay xilligii colaada markaasi bilaabaneysay uu ahaa laakiin cid kale ta noo soo booqatay maba jirinba biyihii runtaa waa jiraan oo daafaha minaha labada erido magaalada laga soo gala waa xiran yihiin laakiin baabuurta waaweyn sida t m yada iyo baabuurta candhameelayaasha caadiga usoo maraan kuwa runtii macaawnooyinka lagu soo qaadana waa baabuurtaas oo kaleeto marka ma jirto wax ka xayirayo in dadkan musiibadu ay saameysay in la kaalmeeyo wax ka xayiraya ma jiraan walaal waa tahay dowladda soomaaliya waxaa tiri waxay noogu yaboohday konton kun unoo labaatan kun oo ka mid a idin soo gaadhay ma idinla tahay markaa kontonka kuna dowladdu idinku yaboohday in baahida meesha ka jirta iyo fatahaadda webigu gaadhsiiyey dadka in ay dabooli karto mise waxaad leedahay lacagtaasi way ku yar tahay markaan ku dhahayo inta ay gaartay dhulka baaxadiisa oo marka uu yahay toddobaatan kilomitr oo dhinac walba ah adiga actually dhinaca dhinaca galbeed iyo dhinaca koonfureed oo magaalada oo wax hadda gaarsiin kara ma lahan markaan ku dhahayo jowhar oo weligeed aanan qoodin laga samayn ayaa marmar waxaa caloosha ku gudoomeysaa markay aragtid shaksi beeraley ahaa kayd aanan haysanin ciyaalkiisii iyo isagii ay saf ugu jiraan raashin karis ah raashin karis ah qofka hadiiba uu kusoo dhiiraday inuu yimaado oo bac raashin karis oo bariis cad oo biyo lagu kariyo inuu qaato halahaas waxaa kaaga filna umalaynaya inaa baahideeda aad dareemi karaysa taabanaya waa tahay deegaanka sidoo kale waxaa dhowaan ka dhacay colaad laba beelood dhex martay oo sababtay khasaare aada u badan oo dhimasho badanna lasoo sheegay bal waxaad iga warantaa colaadaasi meesha ka dhacday halkay ku dambeysay inay qabowday in dadkii la kala dhex galay maxaad nooga sheegi kartaa faahfaahin colaadaasi colaadii alxamdulilah hadda micnihii aaday u qabowday waa la kala degan yahay oo micnihii dadna waa barakaceen haddana wadahadallo oo gooni gooni ayaa noo socda waxaan rajeyneynaa usbuucan dhammaadkiisa inta badan dadkii barakacay sidii aan at least tartiib tartiiba aan ugu soo celino degaanadooda wadahadalkaasna waa socoyaa meel dhaxna waa marayaa afar tuulo oo kamid ah tuulayaashii oo cabsida oo keliya looga qaxay iyadaba hadda maasha allah waxaa aada nooga saaciday ciidanka xooga dalka soomaaliyeed taliskooda guutada oo runtii garab nagu siiyey sidii Waata.
dib loogu celin lahaa tuulooyinkaas ballan qaadayna in manaa dhibaatadaasna aysan soo noqon doonin wadatashiyo maamulka iyo shacabka iyo oday dhaqameedyada iyo ciidanka kadibna afartaas juul aan u aragnay in aysan waxba dhibaato aysan dib ugu soo noqon karin inta kalena saasaan rajeynayna haddii ilaa yidhaah waa tahay Eh, labada dhinac ee colaaddu dhex martay eh, dhinac ka mida waxay een, farta ku fiiqayeen oo ay soo jeedinayeen eedayn ah in ciidamada dowladda ee deegaanka iyo gobolkaba jooga ay qeyb ku lahaayeen dagaalka oo labada dhinac ay qeyb la safteen Eh, eedaasi markaasi maxaa ka jira maxaanad uga jawaabi lahayd ma ma umalaynaya in la dhihi karo ciidankaas waa uu waa- waxbuu ama cisbuu la sufanaya maadaama uu ilaa heerkaas uuna la gaarayo waa tahay marka dhimashada rasmiga ee colaadda ugu dambeysay ee deegaanada ka dhacday ilaa iminka tirakoobka guud ee laga hayo dadka khasaaruhu ka soo gaaray colaaddaasi intay leegtahay nasiib daro waxaan ilaa hadda nambarka ugu dambeysa aan hayno waa labaatan labada dhinac waa tahay marka ciidamadii iyo dhinacyadiis dagaalamay miyay is hor fadhiyaan mise waa la kala qaaday waktiga xaadirka ah ciidan hadda si toos ah isku hor fadhiyo oo cabsi dagaal dib inuu usoo laabto ah ma jiro Een, een, dhinacyada een, si een, joogto ah ayaa wadahadal een, iyadoo loo kala dabqaadayo rajeynana in sida ugu dhaqsida badan lahayd siinta talaadada waqtigii noqotaba lasoo wada hor fadhiisan doono Een, ah, intabana laga hayo in nabada diyaar loo yahay lawada qaadanayo cid walba horta meel walba ay deganeed lagu een, ah, loo minaha lagu soo wararayo ay kusoo degayso kadibna Waata.
wadahadaladii dhabta ahaa oo dhaqitaanka ilan soomaali waa dhaqantahay la samayn doono haddii ilaa yaraada ayaan ballan qaadnay Een, dowladda dhexe sidoo kaleeto iyadana waxay ballan qaadday inay naga kaabi doonto haddii ilaa yaraado arrimahaas iyaga oo dib u heshiisiinta ah waa tahay waa tahay idinka marka maamulkiina een, gobolka gacantaad ka geysateen een, ah, dadka ay fatahaaddu saamaysay iyo weliba colaaddu intay leeg tahay intuu okay een, aad aad mahadsan tahay Een, runtii eh, annaga dadka shacabka maadaama aan ka mid nahay dadka kasoo jeeda deegaanka waxaan isugu soo jeejeednay een, waxaan kari karno oo ama hay-ado ama maamulka munishiibiyada localka wuxuu ka keenaba iyo influencerka walba oo hay-adaha uu ku yeelan karaba wixii aan usoo dhici karno hadda inta deegaanka dhacday een, ah, oo barakacaas iyo raashinkan quudintooda iyo kulligood inaan diasporada gobolka aan kusoo xirno oo halkaas aan quudinta aan uga bilaabno in een, ah, ii sheegeen ciidamadii militariga iyo iyaga aan isku xirno dhankan ah, buurina iyo eraboorka iyagana quudin aan ugu bilaabno in khaylo dhaantii madaxweynihii uu nagu kaabay wixii naga soo gaaray aan gaarsiino aan rajeynayno insha allah beriti wixii ka dambeeyay iyagana inayna soo gaaraan ee kaalmooyin kaleeto aan dalbanay oo iyagana si toosa aan gaarsiin doono Marka- labada dhinacba cidii fatahaada iyo colaada intaba marka manihii een, eh, runtii isku xir la-aantaas maamulku waa shaqadiisa isku xirka bulshada waa tahay iyo manihii een, ah, ba- een, dadka wax tara waa tahay ugu dambeyntii markaasi kooban maxaad baaqood soo jeedin lahayd aada ugu mahadsan tahay janiska mar labaad aana siinaysid Een, ah, baaqan ugu horeeya wuxuu ku aadan yahay marka ugu horeyso in een, gobolkan een, aad dareemeysid in la gacan bidxeeyey een, runtii een, aan rajeyneyno in dowladda dhexe ay ay kaalmo degdeg ah ay nagala soo gaari doonto garabna nagu sii doonto dhinac walba oo dhinaca ha ahaato kaalmadan bini aadanimada iyo dhanka dib u heshiisiinta intaba Een, midda kalena een, ilaahay een, baa mahadle ilaahay baana ka rajeynayna wixii kaalmo ah ka sukow hay-adaha gargaarka oo minaha bini-aadanimada xaggooda qaabilsan inay si degdeg ah ay nagula tacaalaan Een, annagana insha allah waxaa ikaraankeena intii aan qabanaynay markii horeba insha allah waa kusii labalaabeynaa biidni illaahi kariim aadaana mahadsan waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay mudane een, yuusuf cabdi cabdulle asalaamu calaykum
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynayaa barnaamijkeenii martida mikrofoonka oo toddobaadkanna uu marti igu ahaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellada dhexe yuusuf cabdi cabdulle oo aan ka waraysanayay dhibaatada fatahaadda webiga shabeelle uu gaarsiiyey gobolkaasi iyo weliba saamaynta ay reebeen dagaallo dhowaan gobolkaasi ku dhex maray laba beelood oo gobolkaasi wada deggan barnaamijkan mid lamida intaan ku kulmi doonno waxaan gebi ahaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo